intii aan joogay gudaha dooxa hargeysa waxaan ogaaday inay yar tahay ka warhelidda dhibaatooyinka carruurtan soo wajaha markay ii sheegeen in muddo ku dhow shan sannadood ay shan ka mida saaxiibbadooda derbijiifka ah ay qaadeen daadadka dooxa ku soo rogmada sidaana lagu waayey raq iyo ruux meel ay ku dambeeyeen waxaa maskaxdayda markaasi ku soo dhacday haddii cid kale ay shil ku dhimato ama uu daadqaado in warkaas la maqlo balse sheekada la xidhiidha marxaladaha nololeeda derbijiifka hargeysa ay tahay mid badiyaaba qaybaha bulshadu aanay uga warhayn sida dhacdooyinka kale